madaxweynihii hore ayaa qorsheynaya inuu kolonyo gaadiid ah uga safro naadigiisa ciyaaraha golofka ee magaalada mayaami ilaa maxkamadda federaalka ah oo isku jira shan iyo labaatan daqiiqo waxaana la filayaa inuu dafiro dhammaan toddobiiyo soddonka dacwado ee la xidhiira in si aan sharciyad lahayn uu ku haystay dukumentiyo sir ah iyo inuu carqaladeeyey dadaalada lagu soo celinayay dukumentiyadaasi sirta ah hogaamiyahan ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo mar kale u tartamaya aqalka cad ayay taageerayaashiisa daacadda u ah habeenkii xalay waddooyinka isugu soo baxeen iyadoo booliiska mayaami ay qiyaasayaan in ilaa konton kun oo bannaanbaxayaal ah ay mudaaharaad qaban doonaan ayna u diyaargaroobeen suurtagalnimada in rabshado ay dhacaan weligeed ma aysan dhicin wax tan la mid ah beegsigan oo kale weligiis muu dhicin ayuu trump isniintii u sheegay idaacad maxalli ah oo ku hadasha afka isbaanishka marka aad eegto waxa ay sameeyeen oo aad eegto faldembiyeedyada iyo falalka foosha xun ee ay ku kaceen haddana aniga ayay haystaan ayuu yidhi trump oo toddobaatan iyo toddoba sano jirsanaya arbacada berri ah ayaa lagu eedeeyey inuu si bareer ah u kaydsaday daraasiin dukumentiyad dowladeed oo ay saarnayd calaamadda inay sir yihiin isagaoo markii uu aqalka cad ka tegey labada kun iyo koob iyo labaatankiina u rartay gurigiisa xeebta ku yaalla ee gobolka florida waxaana uu diiday inuu dib u soo celiyo isagoo hor joogsaday baarayaasha doonaya in dukumentiyadaasi ay soo celiyaan waxaa kale oo lagu eedeeyey inuu sirta maraykanka la wadaagay dad aan lasoo baarin amaba aan haysan waxa loo yaqaano security clearance taasi oo ah kiis aad uga khatar badan dacwadihii horey loogu soo oogay maadaama uu dacwadahan ku mutaysan karo xabsi tobaneeyo sano ah haddii lagu helo trump oo hoggaanka u haya doorashada xisbiga jamhuuriga dhexdiisa ah ay ku doonayaan musharaxooda labada kun iyo afar iyo labaatanka ayaa wacad ku maray inuu tartanka ku sii jirayo oo aysan ku xirnayn waxa ka yimaada kiiskan iyadoo uu gelayo ololaha markii ugu horreysay taariikhda maraykanka oo noqonaysa in musharax maxkamadayntiisu ay socoto uu ku jiro tartanka jagada ugu sarraysa dacwadaha oo ka kooban afartan iyo sagaal bog islamarkaasina uu trump ku tilmaamay wax lagu qoslo ayaa waxaa ka mid a sawirro muujinaya sanaadiiqda ay ahayd in la dhigo kaydka qaranka oo safan maralaago oo ah hoyga uu trump ka degan yahay magaalada palm beach waxaana ay tubnaayeen qaybta lagu cayaaro musqulaha iyo qaybta qubayska ammaanka ayaa aad loo adkeeyey agagaarka xarunta maxkamadda wilkidii ferguson junior ee magaalada miami iyadoo la qorsheeyey dhowr mudaaharaad oo uu ka mid yahay mid uu abaabulay unug maxalli ah oo ka tirsan kooxda midigta fog ee proud boys waxa aan rajaynaynaa inay noqoto maalin nabadeed waxa aan ku dhiiri gelinaynaa dadka inay dareenkooda ku soo bandhigaan hab nabad ah ayuu isniintii sheegay duqa magaalada miami frances suares oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga trump ayaa la filayaa in marka uu maxkamadda ka soo muuqdo kadib oo u duulo naadiga uu ku ciyaaro golofka ee magaalada bedminster ee gobolka new jersey si uu taageerayaashiisa ugu jeediyo khudbad uuna ugu caddeeyo inuusan wax dembi ah gelin madaxweynihii hore ee jamhuuriga ah ayaa caqabadaha dhinaca sharciga ee uu wajahayo ay hadda bilow un yihiin isagoo wajahaya dacwada dembiyeedyo badan oo la xidhiira kiis maamul xumo dhaqaale oo ka socda gobolka new york kaasi oo dacwadiisu ay bilaaban doonto bisha maaj ee sanadka dambe xulafada trump ee koongareska iyo kuwa kula tartamaya doorashada xisbiga dhexdiisa ah ayaa si weyn uga soo horjeestay dacwadaha lagu soo oogay iyagoo sheegay inay tahay hub ahaan in loo adeegsanayo waaxda cadaaladda oo lagu beegsanayo muxaafidiinta qaar ka mid a sharci dejiyaasha jamhuuriga ah ayaa lagu dhaleeceeyey inay jeediyeen hadallo kicin kara rabshado waxaana ka mid ah clay higgins oo ah xildhibaan ka soo jeeda gobolka louisiana kaasi oo u sheegay taageerayaashiisa inay suwanka dhuuqsadaan andy begs oo ka soo jeeda arizona ayaa isna bartiisa twitterka ku qoray hadda waxa aan gaarnay marxaladdii dagaalka degmada koonfurta florida ayaa maxkamadan lagu yaqaan inay go'aamada ku gaarto si ka dhaqso badan goobaha kale iyadoo mas-uuliyiintu ay sheegayaan in dacwadani ay dhammaan karto ka hor doorashada labada kun iyo afar iyo labaatanka